سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام maanta ay taariikhdu tahay toddobiiy tobankii february laba kun sideed iyo toban waxaa shirkii caaliga ah ee toddobaadlaha maalin walbo sabti ah ka dhici jiray xarunta gooraha badbaadada gobolka bay gaar ahaan degmada baydhabo kulankan oo soo kulankan oo uu gudoominayay guddoomiye ku-xigeenka golaha badbaadada koonfur galbeed ahna qursimaha guddoomiyaha golaha badbaadada ahna guddoomiyaha guddiga fulinta mudane aadan maxamed nuur soronson haddaba kulankan shirka waxaa lagu qabtay qodobada shirka looga hadlay waxaa ka mid ahaa heshiiskii ay wada gaareen maamulka kumeel gaarka ah koonfur galbeed iyo shirkada shirkadda silrow qodobka labaad amniga deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo sii xumaanaya maalmihii lasoo dhaafay sidoo kale waxaa looga arinsaday qodobka saddexaadna uu ahaa baaq ku aadan guyiyarida soo faasaartay dadka kusoo barakacay baydhabo haddaba xog-ismidaas iyo falanqeyn kadib gorow wuxuu soo saaray arrimaha sida marar badan ay horey u dhacday in hoggaanka kumeel gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya heshiisyo daahsoon uu la galo shirkado shisheeye oo ay maalintii isniintii oo ay taariikhdu ahayd labayi tobankii february laba kun sideed iyo toban waxa uu heshiis wadawaxaa heshiis wada galay hoggaanka kumeel gaarka koonfur galbeed iyo shirkadda silka road international industry holding c heshiiskaas oo ka dhacay magaalada magaalo madaxda jabuuti ee dalka jabuuti haddaba sida uu qabo dastuurka federaalka soomaaliya qodobkiisii konton iyo afaraad waxa uu dhigayaa in heshiisyada caalamiga ay geli karto oo keliya dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya sidoo sida sida aad ka wada sida aada wada ogtihiin gobolada shabeellada hoose gobolka shabeellada hoose oo la rabo in laga hirgeliyo mashaariic lagu raadinayo dana dhaqaale u gaar ah shariif xasan oo aan dan ugu jirin bulshada ku nool deegaanada shabeellada hoose waqtigan xaadirka ah haddaba waxaa ka jira deegaanada dhibaatooyin fara badan sida nabadgelyo xuma iyo waxadgudub bani aadinimo iyo xuquuq xuquuqul aadimaha oo si joogtaa loogu tunto iyo dadka deegaanka oo si dhab ah gumaysi xaadir waqti xaadirkan ugu jiraan arrimahaas ayaa ah in marka hore wax laga qabto inta aan loo gudbin arrimo kale oo dana gaar ah oo lagu raaraaxeynayo dhaqaale iyo in afka laga sheego wax lagu tilmaamo horumar oo magac ahaan keliya loo tilmaamo aan waxba ka jirin halkaas sidaa darteed golaha badbaadada koonfur galbeed waxa uu cambaareynaya heshiiskii uu la galay hoggaanka kumeel gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya kaas oo ah mid aan sharciga ku dhisnayn oo oo aan la la soconin dowladda federaalka soomaaliya labadeeda gole ee baarlamaanka iyo hogaamiyaasha bulshada deegaanka oo aan wax wada tashi ah lagala yeelan haddaba golaha badbaadada koonfur galbeed soomaaliya waxa uu codsanayaa dowladda federaalka in arrintaas soo farigeyso kana hortagto heshiisyada qorsoodiga ah ee lagu iibsanayo kheyraadka dalka qodobka labaad amniga golaha badbaadada koonfur galbeed soomaaliya waxa uu welwel ka muujiyay ammaan darida kusoo kordhay deegaanada koonfur galbeed oo muddooyinkii dambe dilal dhowr ah oo loo geysanayo shacabka oo ay u geysanayaan ciidamada koonfur galbeed soomaaliya golaha badbaadada koonfur galbeed soomaaliya waxa uu cambaareynaya dhacdadii maalintii talaadadii saddex iyo tobankii bishii febraayo laba kun sideed iyo tobanka ciidamo ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya ay ku weerareen suuqa xoolaha oo magaalada ee magaalada baydhabo ee gobolka bay kaas oo ay ku dhaawaceen shan qof oo shacab ah laguna laayay xoolo fara badan haddaba golaha waxa uu ka digayaa weerarada iyo dilalka lagula kacayo shacabka koonfur galbeed soomaaliya waxaa loo baahan yahay in dambiilayaasha cadaalad la hor keeno dhibanayaashan ay u helaan cadaalad ay ku qancaan baaq waa qodobka saddexaad golaha badbaadada koonfur galbeed soomaaliya waxuu baaq u dirayaa qaybaha kala duwan ee bulshada koonfur galbeed sida ganacsatada shirkadaha jaaliyadaha hay-adaha samafalka iyo dowladda federaalka soomaaliya inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan barakacyaasha biyo la-aanta ku haysata magaalada baydhabo
bismillahi raxmaani raxiim dhammaan waa salaaman tihiin kasoo qaybgalayaasha shirkakan tilmaamayaa kasoo qaybgalayaashii shirka ee golaha badbaadada koonfur galbeed ee haatan ku sugan magaalada faydhabo runtii waxyaabihii golaha badbaadada ay ku shireen waxaa akhriyey afhayeenka golaha badbaadada masar bashiir anigu saddexdii qodob ee hadda laga hadlay ayaan rabaa wax yar faahfaahinaa inaan ku daro sida hadda qoraalkan afhayeenku akhriyeyba aada ka dheehanayseen saddex qodob baa ugu muhiimsanaa saddexdaas qodob oo kale ah heshiiskii ay wada gaareen maamulka koon- maamulka kumeelgaarka koonfur galbeed iyo shirkadda silka rood waa qodobka koowaad buu ahaa qodobka labaad amniga deegaanada gobollada ama degmooyinka ee koonfur galbeed ee soomaaliya amniga ayuu ahaa number labo number saddex baaq biyo yeri soo food saartay dadka ku nool guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan reer baydhabo saddexdan qodob barakacyaashaan ugu daran guud ahaan biyo la-aanta way saamaysaa baydhabo laakiin waxaa ugu daran barakacyaasha marka qodobka koowaad haddaan ku bilaabo heshiiskii ay wada gaareen maamulka kumeelgaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya ee madaxweyne shariif ee uu saxiixay madaxweyne shariif xasan sheekh aadan iyo shirkadda shidaalka baarta oo la yidhaahdo silki good runtii sida lala wada socdo madaxweynaha kumeelgaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan iyo shirkadda silki good la yidhaahdo oo shidaalka baarta ayaa maalintii labaiy tobankii february magaalada jabuuti ku kala seexiday heshiis la leeyahay shidaal baa koonfur galbeed lagaga baaray arrintaas waa arrin khalad ah waa arrin aan dastuurka federaalka waafaqsanayn maxaa yeelay dastuurka federaalka shaqada waa kala baxeen wixii maamul goboleed leedahay iyo wixii dowladda dhex leedahay runtii marka shidaalaa lagu baaraa lagu leeyahay sharcigii shidaalka ee wasa- wasaaradda batroolka ay soo diyaarisay golaha wasiirada soo maray golaha baarlamaanka iyo iyo hortaalla welina ma asixin maxay tahay wax la baarayo marka sharciga lagu baaray xaggee laga keenay sharcigii buu weli baarlamaanku hor yaalla in la sugo sooma ahayn qodobkaas waa qodob oo lagu xadgudbay haddana yaa iskale heshiiskaas inuu maro dowladda laha iskale runtii cidna wax ma baari karto cidna wax ma samayn karto iyadoo saddex shay aan la helin saddex arrimood iyadoo la helin waxna lama baari karo waxna eh, lama qodi karo waxna khayraadna lama soo saari karo maxay tahay saddexda qodob number o waa in amni lahaa meshi wax laga samaynaya waa in amni noqoto adiga aad ku waasa madaxweyne shariif xasan hadduu soo sahay in aggoy agteeda shidaal laga qodaayo ma isagaa ag tegi karta shirkadda oo wax qodaysa wax samaynaysa iska dhaaf horta waa inuu amni noqdaa saddexda qodob ee loo baahan yahay marka khayraadka soo saarayo waa koob waa inuu amni in la helaa labo waa in heshiis khayraadka lagu qaybsanayo la helaa oo ah waxay dowladda dhex leedahay wixii maamul dowladka leeyihi taas nafteed weli lama hayo markii ugu horreysa haddaa la bilaabay arrintii waxaa lagu bilaabay eh, kalluunka ayaa lagu bilaabay kalluunka ayaa kalluunka ayaa lagu bilaabay hadda shirkii ugu dambeeyey ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay isu yimaadeen waa horrey ugu horreeyey waa khayraadka kalena in la qaybiyo la kala ogaado tan kale waa in loo haystaa sharci haddana oo ah golaha wasiirada soo maray baarlamaanka soo maray sharcigaasna waa in la haystaa iyadoo sharci uu jiro oo oo oo wax lagu baarayo wax lagu samaynayo iqaabka ay tahay shirkadda nafteeda wax samaynaysa waxay qaadanayso dowladda waxay leedahay in la kala qaybiba in mar waxa waaye dowladdii federaalka iyo maamul goboleedii in oo khayraadkii ay kala qaybsadaan waa marka kale waa in sharci loo helaa qodideeda oo golaha wasiirada soo maray baarlamaankan halka hor yaallo la soo saaro marka saddexaad waa in amni lahaa iyadoo saddexdaas qodob aan leeyihin in wax lasoo saari karto horta sidaas ha la ogaado sharci hadda saxiixan marka waxaa iska lahaa dowladda lahaa iska lahaa wixii waa kala qeexan yihiin dastuurka nidaamka u degsan dalkan aad baa loo yaqaanaa mudane madaxweyne shariif xasan aad u yaqaanaa shariga waa yaqaanaa guddoomiye baarlamaan uu ahaan jiray laakiin inuu ku dhaqmo ma rabo hataa qofka haddii uusan waxaan garanayn waxaa lehi lahaa aqoon la-aan baa u geysay guddoomiye baarlamaan buu ahaa intaas waa yaqaanaa shariga laakiin inuu ku dhaqmo ma rabo qur-aan u sheegay kan kale qodobka labaad waa amniga amniga deegaanada koonfur galbeed waa ka soo daray shacabkii ayaa malayacni loo dhameynaa waxaa nasiib darro ah oo wax lagu xumaado ah in ciidamada koonfur galbeed ay aadaysteen inay shacabka magaalada ku dilaan shacabkii inay badbaadiyaan loogu talagalay inay nabadgelyadu sugaan loogu talagalay iyagaa gacantooda ku dila waxaa la hubaa aniga aan hubaa saddex dhacdood oo magaalada baydhabo ka dhacday oo dad shacabaa lagu dhameeyey ciidanka koonfur galbeed ay yeeleen ciidanka koonfur galbeed tignika weliba baabuur shiikiyaal ay wataan oo kuwii koonfur galbeed ay shacabkii halkaan ku lahayo saddex dhacdoona waa waa waa wax loogu laakiin kay ugu dambeeyey marka waxaa ugu dambeeyey kii dhacay saddex iyo tobankii februaayo suuqa xoolaha ka dhacay dadas ka dhaafay xoolaha ku dhintay hadda dadkii waa laga baxee xoolihii ibi loo keenay yaa lagu dawla haddii lagu waxba lagu fulo waa dhimanaya runtii arrintaas amnigana waa ka soo dartay marka magaaladan saddex ciidan baa jira oo kala talis ah m- labo dowladda federaalka u ah laakiin laba talis ay kala hoos tagaan midna waa koonfur galbeed waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo hoos tago taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka booliska federaalka ah oo hoos tago taliska ciidanka booliska soomaaliyeed saddexdaas ciidan laba ka mid ah oo ciidanka dowladda ah xoogga dalka iyo booliska ah wax dhibaato ah shacabka ma geysta aad bay u caawiyaan nabadgelyadooda suga weliba ammaanka halkaa lagu joogo dowladda federaalka yaa ciidamadeeda suga labadooda ciid- la- labada ciidan kale hal qof oo shacab oo ma dhimaan inay inay badbaadiyaan ama wax u taraan mooye inay caawiyaan mooye waxba ma dhimaan maamulka koonfur galbeed ee kumeelgaarka ah ee shariif xasan hogaaminayo ciidankiisii waa kuwa shacabka dhameynaya maxaa loogu talagalay shacabkan waxaa laga qaadaa canshuuraa laga qaada canshuurtaas number two maxaa loogu talagalay in amnigooda horta lagu sugo dadka canshuurta laga qaada laakiin ma aha in amnigooda wax la yeelayo ya war waxaan idin leeyahay haddii marka haddaan saddexda ciidan ku noqdo saddex ciidan oo laba ka mid aan waxba taabanaynin ee koonfur galbeed ay maalintaas shacabkii dilaayo maxaa sababay marka sababtaan idiin sheega sababtu waxay tahay ciidamadan kale mas-uuliyaday leeyihiin meel baa laga xukumaa meelaha laga xukumay ka baqa haddii ay wax dilaan in la dilay ka baqa maxkamad baa daba socota la yidhaahdo maxkamad ciidan ciidanka qalabkiisa ninkii waxada waa la xiraya ama shaqada laga saaraya ama xabsiyaa la dhigaya ama waa- hadduu wax dilin waa la dilaya sidaa daraaddeed waa baqayaayo waa waa waa ma- wax ma samayn karto laakiin ciidanka koonfur galbeed maalin kasta wax dilaayo ninkii wax dilayna aan la soo qabanayn maxkamad aan la saaraynin aan la xiraynin aan la ganaaxaynin ninkii wax dilayna aan la dilaynin saas ciidan marka eh, ma ku joogi karaa waa maya haddaan waxba loo haysan eh, wuxuuna waa dilaya waxaa lagu kala baqayo waa sharciga wax kala maa waxaan sharci ahayn lagu laguma kala baqo marka maxaa yeelay iyagan marka sababta oo oo iyaga loo xiri waayo maxay tahay madax- madaxweynaha boqolay nin askari ah waxaa laga leeyo nin nin dilay in la dilo saddex sano iyo wax la jiraan buu joogaa madaxweyne shariif xasan jalaal weligiis hal qof oo dembi galay oo wax dilay ilan madaxweynaha marka ugu dambaysa isagaa saxiixa maamul goboleeda marka dambe oo qofka la dilaa inuu wax saxiiyo waa diiday hal qofba ma saxiixin marka sidaas ayaa horta arrintan dhibaato u taagantahay marka maxaa sababta marka oo nimankan wax u dilaan waxay tahay runtii maba lahaba wax la yidhaahdo maxkamad ninka markii la dilayo ama la xukumayo ama la xirayo kadib maxkamadii ayaa ayaa runtii yaa la saaraya ani markaan imaanayo todoba bilood sideed bilood todoba bilood aan halkaan joogo markaan imaanayo maxkamadda waa joogtay waan shaqaynaysay maxkamadda salaadeeda waxaa hogaaminaya nin la yidhaahdo eh, sheekh fanax nin la yidhahdo hogaaminaya gudoomiyaha maxkamadda salaaxa cadaalad waa soo dag waa la kala qeybinaya oo ninkii dembi gala waa la saaray runtii markii dambe waxaa dhacday in shariif xasan uu yidhaahdo waa badbedelay horta intaan la bedelin ka hor waxaa dhacday xafiiskii ayuu ciidan usoo diray mudane madaxweyne shariif xasan sheegaale madaxweyne oo xafiiskii cadaaladda hala soo xiran leh ciidan u diray weligay ma arkin aniga xataa igu horan horta waayo arag badan baan qaadnay oo kontonji baan ah waxaan aniga weligay arkin baan ku arkay maamulkan koonfur galbeed ee shariif xasan hogaamin aniga weligay ma arkin nin madaxweyneha oo meel cadaalad ka socdo la soo xiro waa la xiray markii la xiray kadib xafiiskii ba laga xirtay guddoomiyii waa baqay waa tegey wuxuu yidhi waxaan ku kuma shaqayn karaa hadda waayo ninkii xafiiskan xirtay anigu ku raadinaya waa tegey waa baqay wuxuu tegey meeshii la yidhahdo afgooy ayaan xafiis ka furtay sharikaasoo haddana wuxuu yidhi waa bedelay ma isagaa bedeli kara dowladnimada lagu sheegaayo ama koonfur galbeed ha ahaato ama maamul goboleed caadi ha noqoto dowlad goboleed ha noqoto ama dowladda dhex ha noqoto dowlad haddii lagu yidhahdo saddex tiir ay leedahay saddex tiir ayay leedahay saddexdaas tiir maxay kala yihiin waa saddex golo waayo haddana saddexdaas tiir oo saddexda golo ah maxay kala yihiin golaha sharci dejinta golaha fulinta iyo golaha garsoorka la yidhahdo golaha garsoorka golaha sharci dejinta iyo golaha fulinta waayo saddexdaas gole waayo oo tiir ah waayo saddexdaas gole qaabkay u imaanayan waa dugyahay guddoomiyaha golaha shacabka wuxuu ku imaanayaa doorasho golaha shacabka madaxweynaha ko maamul goboleedka ama dowladda dhexe wuxuu ku imaanayaa doorashada ama laba aqal ama hal aqal oo baarlamaanka ah ninka guddoomiyaha maxkamadda sare ahna wuxuu ku imaanaa doorasho golaha adeega garsoorka ku imaana waxaa saddexdaas in xilka kuma qaadi karo ninba ninkii soo doortay ayuu xilka ka qaadi kara laakiin nin aan soo dooranin oo si ubaas ku lahayn laba tiir kale ah waa suurtagal ma arrintaas waa arrin aada looga yaabo marka saa daraaddeeda meeshii waxay noqotay sharci la-aan meeshii waxay noqotay in cadaalada la waayo marka sidaa daraaddeeda ninkii hadda koonfur galbeed ah oo waxaleeyo maxkamad koonfur galbeed hoos timaado oo la geeyaba mala mama maxkamadan waxaa la geen karaa maxkamadii namalaha haddana maba la helaayo inuu dembiilu yahay ba maa ninkii waa dilay waa marka horta dhibaatadana sababtaasaa keentay ha la ogaado inay sababta keentay labada ciidan kale dowladda booliiska iyo iyo iyo xogga dalka oo halkaan joogan ay dhibaato u samayn waayeen oo koonfur galbeed dhibaato u samaynayso waa madaxweynahooda raalika ah iyadoon maxkamad lahayn qofkiina aan la qabanayn horta saasaa la ogaado taa amir waa ka baa waxaa ii hadday baa ku aadan biyo yarida sida aada la socotaan waktigii jiilaankaa la galay oo biyaha odhan yaraanayeen haddana koonfur galbeed biyo yaraanaya ka jirta gaar ahaan magaalada buda guud ahaan haddana waxaa ugu dhibaato badan dadka barakacyaasha maxaa yeelay dad baa soo barakacay guryood aan meesha ahayn waxba aan haysan dadka kale laakiin waa shaqaysan oo reer baydhabo waayo okay marka maxay tahay marka waxyaabaha loo baahan yahay marka maadaama biilayaalan ay dhacday golaha badbaadada koonfur galbeed wuxuu bilaabay inuu biidhaamin sameeyo maadaama aysan jirin cid maamula oo halkaan ka daqanayso oo maamul aysan jirin oo wax siinaysa biidhaaminaan bilownay annagaa isxilqaanay golaha badbaadada koonfur galbeed baa la-aas ku ururiyey biidhaaminaan bilownay waa wadnaa insha allahu waan sii wadaynaa maxaa loo baahan yahay marka maamulka koonfur galbeed la yidhahdo oo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan horta waxaan rabaa inaan halkan ku ardayo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan golaha badbaadada koonfur galbeed madaxweynenimadiisa ma diida wuxuu u aqoonsan yahay madaxweynaha kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya ilaa waqtigiis ka dhamaado madaxweynuu noo yahay waa ogolnahay shacabkii uu xukumayaan ka midna inaga golaha badbaadada koonfur galbeed waa shacabkii koonfur galbeed waa anagu shacabka wakiilka ma nihin waxaa shacabka wakiilka ah oo loo haysta hadday ka hadli waayaan golaha baarlamaanka anaga wakiilada shacabka ma nihin laakiin shacabkii abnaa anagaba shacabkii dowladda uma shaqeyno dadka golaha ku jiro dowladda uma shaqeeyaan ama maamul goboleed ha ahaato ama maamul kale oo dowladda dhexe ha ahaato waa dad shacaba anagu shacabkii baan ka mid nahay saasaan ugu hadlayna halli waayo marka shacabkan koonfur galbeed halkaan joogo dhibaato badan baa hayo biilaan hayso maadaama dhibaato iyo biilaan ay jirto maamulkan koonfur galbeed marka sidaan sheegnay way waxtarkiisa marka annaga madaxweynaha ma diidanin systemka ma diidanin laakiin maamul xumadaan diidana maamul xumadu ku dhammayaan diidana horta saasaa la ogaada wax oo annaga oo dhibaato ah annaga kale aan qabnay ma jirto marka sidaa daraaddeeda waxaa la rabay maamulkan dadkan soo barka inuu wax u qabto waa yeri waa ya waa yeri waa waxaa haddana taas ka taga dowladda turkiga waxay keentay hal booy horta hal inay ka badan yihiin ma aqaan laakiin hal aan arkay waa laba booyad iyo baabuur sidii sheegay laba booyad waa laakiin mid ka mid aan arkay iyo iyo mid qashinka qaada oo loogu talagalay degmada baydhabo waxay ahayd in degmada baydhabo loo dhiibo dadkan barakacayaasha iyo dhibaatadii biyahana lagu qaado kanna qashinka lagu ururiyey magaalada lagu ururiyey labadaba madaxtooyada lagu ururiyey meesha yaala booyadii loogu talagalay degmada madaxtooyada ay taalaaya isaga madaxweynaha waxaa lagu leeyahay biyo lagu dhaaminayo waa wax lala yaabo kow tan kale marka booydii oo maamulkaan la rabay xaggaa la siiyey hala siiyo isaga iyagaa qaatay lama siinina iyagaa qaatay marka saa daraaddeeda booydaas keliya oo aan annagu hadda markii koonfur galbeed ahaan ah oo aan biyaha qaybinaynin booyda waa soo ijarnay biyahana waa galnay saasaan ku geynay isaga booyadii booydihii la keenay labadii booydood ahaa aniga horta mid baan arkay mid kale waa jirtaa lagu idiya aniga middaan arkay inay kasoo qaday booydaas haddii maalin kasta inta shilaal lagu shubo waayo isaga booyda lalahaa uma fadhi ma karayna shilaalka unbaa lagu shubaya laakiin meeshan oo biyahana shirkadaha oo dhan isagaa xukma waa biyahan lacag uma fadhido ma ilaah kugu gaashiye gooyad turkiga keenay oo halkaan taallo oo biyahan lacag aan ahayn baaburkan hadda ijaar aan ahayn ninkii barkayaashan biyo ugu gee waaye oo reer koonfur galbeeda wax kale midinku dhiman yihin aqli maa ya gooyad turkiga keentay oo halkaan taallo isaga biyo loo soo dhaaminaayo maalin inuu yidhaahdo maalin kastaba tooko tookaadka uu buliyo biyihii aan lacag ahayn gooyadii dad kale keeneen darawalka hataa uusan lacag siinaynin oo dadka o dhan musheerba ma siiya marka saa daraaddeeda adi muxuu samayna marka taan waa sidaas marka waxaan leeyahay taasna dhibaato maadaama maamulkii kan yahay anagu aan isxilqaanayo golaha badbaadada koonfur galbeed haddaan lahay aan isxilqaano oo nidhi arrintaan bilownay biidaaminta annaga aan bilownay waxaan rabnaa in lagu daydo waxaan ugu baaqayaa ganacsatada waxaan ugu baaqayaa nin kastoo koonfur galbeed ah ama dalka gudihiisa joogo ama dibadiisa joogo in laga wada qayb qaato oo dhibaatadan ummaddan aan maamulkii hata sheegaynin aanan ka hadlaynin waxna aanan u beynaynin anagu waxaan go-aansanay qaybta nagaga aadan inaan safano wixii shariif hasan iyo maamulkiisa ku aadan ilaah baa kula xisaabtay laakiin annaga waajib annaga naftaanada waajib aan saaran ma aha madaxweynaha keliya ma aha ra-iisul wasaaraha keliya annaga ba waajib aan saaran dad noolaan nahay oo joogaan nahay waayo annaga biyo aan abnaa meel noo yaal nin kaloo walaalka annaga meel biilaan kuwa ku dhimanayo waajibaa naga saaran annaga ma kii naga saarnaan gudanin kii shariif hasan iyo maamulkiisa saaran annaga suugmadi allahuma ballaq ilaa walaala xisaabtama anama soo kumayo taas waa taas tan kale waxaan rabnaa marka in laga wada qayb qaato aan ugu baaqaynaa maamul wax lagu sugaayo meesha ma jiraan dadka annaga nala dhasheen in la badbaadiyo reer koonfur galboodo soomaaliyay ninkii wax awoodo waxaa siiya dadkan barakayaasha biyaha u dhaamiyo waa raashiinkiiba ma aha fiiri ani waxaan waxaan ogahay raashiin oo turkiga soo qaybiy oo gobolladoo dhan la geeyey puntland puntland loo saaray iyo iyo laisku daray galmudug oo markaas loo saaray jubbalandna loo saaray loo mariyey koonfur galbeed waxay ka bilaabataa xamal xamal xamal iyo koonfur galbeed waaba isku xuduud waa xamal wixii ahaa haddii dadkaan loo keeni waayo dadkii oo do meelaha kalena doomo loogu qaaday doomaa lagu geeyey meelihii kale yaa yaa doomahaas ku qaaday waxaa iskaashaday maamulkii dowladdii oo waxrinaysa marka taasna waxaad ogaanaysaa weligood marka raashinka lama siin ya raashin lama siinin raashin iska dhaafa oona jirin biyaana ku iman doonaan xaqiiq waa marka sida daraadda biyaha lagaga gaaro marka saddexdii qodob oo intaas wa waxaan kaloo ku darayaa waxaan raacsanayaa hal qodob aan rabo inaan dowladda shaqaalaha ka kula hadlo iyo baaq iyo su-aal weliba aan u jeedinayo baaq aan u jeedinayo iyo inaan si toos ah anoo fursaddan ka faa'idaysanayo waxaan rabaa inaan si toos ah inaan ula hadlo dowladda iyo shacabka koonfur galbeed labadooda maxay tahay dowladda federaalka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali khayre markii madaxweynaha la doortay madaxweynaha koonfur madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo markii la doortay khudbaddiisii ugu horreeyey waxay ahayd waxaad dhalatay dowladdii shacabka dowladdii shacabka dhalatay shacabkaasi reer koonfur galbeed kuma jira miyaa mudane madaxweyne hadday ku jiraan maxaa dhibaatana shariifo sab ku hayo oo idanka dowladdii maxaa loogula had- loogula hadli waliba ummaddan annagaa mas-uulka ah ee annagaa dowladdii federaalka ah annagaa naloo doontay annagaa waajibna saaran yahay ummaddan kuma ciyaari kartid reer koonfur galbeeda shariifo sanow meel fadhiisa maxaad u dhiibaysa haddii shacabkan koonfur galbeed ay yihiin kuwii dowladda shacabkii dowladda haday yihiin waa og tahay in laga banaanbaxay meeshii la yidhaahdo oo koonfur gal soomaaliya o dhan baa laga banaanbaxay gaar ahaan koonfur galbeed banaanbax weyn baa laga sameeyey marka adigu doortay weliba koonfur galbeed gobollada kale waxay dheer tahay oo maamulada kale dheer tahay markii adiga oo oo gobollada kale ay dheer tahay markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne laga dhigay uu yidhi ma- gobollada iyo dadkan la soo tashanaya ninkaan ra-iisul wasaare ka dhigi lahaa wuxuu yimid xasan sheekh magaalada baydhabo gaar ahaan reer baydhabo waxay abaal kugu leeyihin ay yidhaahdeen waxay yidhahdeen farmaajo ha laga dhigo ra-iisul wasaare adigana waa ogtahay adiga ma dhihin i- wax ii qalqaaliya ma dhihin jaal iyaga ay ku qaban daraaddeeda saas u leedahay ra-iisul wasaare ha laga dhigay yidhahdeen ma noqon inuu madaxweynihii talada la siiyey ma qaadan isagayna isagana dastuurku u ogol madaxweyneaba noqotay reer ko- reer koonfur galbeed gaar ahaan reer baydhabo oo sidaas ah oo la dhibaateeyo la dhibaateynayo adiga aada awood u leedahay inaad wax ka qabatid madaxweyne maxaad u fiirinaysaa taas maxaad ogaanaysaa waxaan u leeyahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha su-aal kalena waa weydiinaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalkan soomaaliya o dhan idinkaa maamul goboleed idinkaa idinkaa laidinkula xisaabtamaya idinkana waa ogtihin waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo shacabka koonfur galbeed oo shacabkiina ahaa dhowr jeera baaq idin jeedinay ama golaha badbaado ha noqoto ama xildhibaanada isbedel doonka ha noqdaan baaq baan idin jeedinay baaqaan idin jeedinay waxay ahayd ninkan shari kuma dhaqmaayo dadka laga wado waxaan kuu sheegayaa halkan waxaa dowlad ka ah koonfur galbeed koonfur galbeedna waa ninka la yidhaahdo eh, shariif xasan waa taan sheegnay okay marka madaxwey dalkan idinkaa madaxweyne u ah annaga baaqaan jeedin annagu urur hubaysan ma nihin dowlad hubaysan ma nihin system hub loo ogol yahay ma nihin shacab baan ahay xildhibaanada wakiilada shacabka waa- waa hadleen waxay yidhahdeen war dowladdii haddaad tihi ninkaan sharci kuma naqamaayo shacabka laga qabtay yidhahdeen sharci bama yaalle meeshii had- hadalkooda ma dhegaysan kan anaga jeedinayna ma dhegaysan marka su-aashaan soo wada waxay tahay mudana madaxweyne iyo mudana ra-iisul wasaare shacabkii koonfur galbeed baa badan jeediyey waaba loo soo gulman waayo saa dhinta usoo fiirinaynay hadda waa badaalneen annagaa tashanayna insha allah sida shariifasan isaga qaban lahaa shacabka koonfur galbeed ayaa ka tashan doona taas go-aan beed meel laga yaalaa cid kale mar damba waxba kama sugo laakiin waxaan idin su-aalayaa haddii shacabkii idinka aad hukumayseen aad ninkaan ka celin weyseen waxaan idin su-aalayaa shaqadiina ma ka ceshan weyseen hawshii idinka aad lahaydeen ma ka ceshan weyseen oo dastuurka idin siiyey oo aad xaq u lahaydeen ma ka ceshan weyseen annaga annagaa tashanayna su-aashaas idinkaa idin weydina maxaa yeelay markaad maka ceshan weyseen shaqadii idinka weliba dastuuriga ahayd liidin imaday liidin doontay shariifasanaa ku dhahay haddii annaga naga qaban weyseen idinka maska qaban weyseen haddana shaqadaada ma ka ceshan weyseen ra- madaxweyne iyo ra-iisul wasaare taas nafteed su-aalay ii tahay marka tan su-aalay ii tahay maxaa yeelay saddex arrimood hadda anigaan gowjoog u ahaa gow dhex galay oo shaqadiina ugu yaraan saddex lee ka soo qaban oo shaqadiina ugu dhex galay oo dastuurkiina ogolaya oo aan maamul goboleed shuul ku lahayn halkan go-aan siyaasadeed baad qaadateen oo la yidhaahdo dhexdhexaad baan ka nahay fariista sheekh xasan wuxuu yidhi dhexdhexaad lagama noqonayo waxaa laga noqonayaa eh, imaaraad baa la raacaya okay markii uu arrintaas ya uu yidhi waa hawshiina ahayd hawshiisa ma ahayn horta hawshiina oo ku dhex jira number one kanay marka labaad imaaraadku heshiis wuxuu kula soo galay shirkad la yidhahdo baramarka la yidhahdo oo ciidan qorayso oo deked samaynayso oo ciidan gooniya isaga u qorayso la soo galay heshiisa weli lagama hadlo soo shaqadiina maaha so siyaasadda arrimaha dibadda markii siyaasadda uu ka hadlay uu leeyahay dhexdhexaad lama noqon karo soo siyaasadda arrimaha dibadda maaha soo dastuurka idinma ogola soo qodobka konton ee fadaada dastuurka soo maaha soo idinka ma liidin okay tan kale eh, eh, heshiiskan isaga uu galayo in heshiis caalami uu soo galo shariif xasan maxamed uu leeyahay soo iyaga ma liidin markas taa halka jabuuti kusoo galay shidaalkii la baarayo sharcigii shidaalka oo weli aan la ansixin amnigii oo aan sugnayn khayraankii oo aan la qaymin buu leeyahay shidaal aan ku wadaday taas idinka askar haya shaqadaasi haddana maka xishinaysa marka saddexdan waxaa idin sheegaya su-aal idinku idinku maqan waayo jawaabteedu idinka sugin haddaa shaqada idinka xishinaysa weliba wuxuu kaloo haddana idinku daray oo idinka la adoog